waxaan rabay inaan meeshan dadka walaalaha muslimiinta eh ee xajka howlihiisa danaynayeen inaan baaq aan u diro saaad ogsoon tihiin howlihii xajka waa la bilaabay waxaa la bilaabay ma aragtay bishii hadda aan soo dhaafnay shacbaan ayaa la gudagelay arrimihiisii oo la furay sistemkii iyo nidaamkii immigrathonka iyo baasaboorkii iyo sistemkii la bilaabay qoladii sibkem ee kenya xaj mishon u xil saarnaane howlihii xajka nidaamka xajka tartiibaadkiisa ayagana way bilaabeen walaalayaal waxaa dhacday safartii hore inay wax fara badan uu hahalaabay gelabgelab badan ay jirtay oo lacag bixintii iyo waxyaalo fara badan ay sidii la rabay ay noqon waayeen ilaa heer ay gaartay inay lacaga dhumaan dadka xujaydana ay lacagihii ka dhumaan ajensiyaashina ay khasaaraan oo ayagana lacaga ay ka dhumaan oo meel loo raaco la waayo waxaa yeelay qofka xaajiga markuu lacagta bixiyo lacagta waa inay sistem ay marto sistemkana waa inuu ilaa iyo maraykanka uu maro kadib buu markaa sacuudiga u tegi si loo ogaado qofka lacagta meesha ay ka imaatay iyo meeshay ku socoto wuxuu laga cabsanaya argixisi iyo waxyaalo kale inay maarata meelo khalad ay lacagaha ay galaan marka arrimahaasaa sanadka hadda nugu cusubaa oo nugu hor lahaa arrintaana dhib badan baan kala kulannay dad badanna waa ku khasaareen oo ajinshaasi xujayda ah sidaa darteed waayadii horeba shan sannoo lasoo dhaafay xajka iyo nidaamkiisa tartiibaadkiisa waxaan bilaabi jirnay rajab rajab iyo shacbaan iyo ramadaan markii ramadaan iyo wixii ka dambeeya la gaaray shawaal waxaa la gudageli jiray howlihii kale iyo nidaamya iyo waxyaalihii kale la iska rarabay laakiin baasaboor raadiskii iyo howlahii iyo waxyaalahaas waan iska gebagabeyn jirnay marka waxay noo sheegayaan oo fariin oo hadda meeshan saaka aan u imaaday oon inii sheegi rabaa qoladii xajka qaabilsanaa oo kenya xaj mishon ah oo qoladii wasaaratlxaj oo sacuudina ku xirnaa ayaa fariin noo soo farihayaan waxay leeyihiin dadka muslimiinta ee xajka danaynayiin xajka wakhtigiisi wuu dhammaanayaa meeshii lagu gaaro shan iyo tobanka bisha shawaal soonfur aan u naqaano wax xaj oo qof oo la resiif garaynaya ma ay jirto howlihii xajka nidaamkiisa iyo tartiibaadkiisa wax fara badan baa iska beddelay marba markay ka dambayso nidaamka iyo maamulka waa sii adkaanayaa oo wasaaradul xaj buu ka sii adkaanayaa marka waxaana la leeyahay adduunka oo dhan dadka markii xajka saa looga soo bilaaba xajka kale la bilaabo amin dheer baa la bilaaba laakiin annaga waxaan iska baranno uun daqiiqadaha u dambe inaan baraarun weliba dadkeenna waxay barteen markii soon laga baxo kadib inay howlaha xajka ay bilaabaan marka arrintaana sax ma oho wakhtigaa waa gelabgelab qofkiina wuu ku rafaaday dadkina way ku rafaadayn maamulayaashiini iyo wasaaradulxaj oo sacuudiga iyo kenya xaj mishom way isku rafaaday marka walaalayaal oo fariin baa ila soo faray waxaa layi fariintaa u gudbi dadka ma artay danaynaya xajka sanadkan inay aadaan sida oo u dhaqsiya badan ajeentiyaasha ay dadka ay kasaayiin ha la xiriiraan wixii ay u baahan yihiin iyo wixii ay maarata baasaboor iyo nidaamka iyo sistemka ha dhammaytiraan kuwa baasaboorka hayaan ha isdiiwaangeliyaan lacagihii iyo waxyaalihii laga rabana ha sii bixiyaan si howlahooda iyo shaqooyinkooda iyo waxooda loo sii bilaabo oo hadhow u maamulka nidaamkii ooga halaabin waad ogtihiin meesha wax fara badan baa la iska rabaa waxaa la iska rabaa diyaaradii in maaragtay lasii kireeyo oo lasii qabto lacagteeda lasii shubo waxaa la rabaa guryihii hadhow maka markaa tagta aad ku degi lahayd in lacagta lasii shubo waxaa la rabaa maaragtay mina meeshii aad hadhow degi lahayd madihii lacagtooda iyo baasaskii la raaci lahaa iyo kulli ilaa iyo maka iyo madiine in lasii shubo lacagahooda oo lasii bixiyo wax walba waxaa la rabaa in la qadimo sida annaga aan ka dhiganayna ilaa daqiiqada u dambe aan la sugayno ma oho hoosh marka khayr allahayna siiye diiwaangelintii waxay dhaheen qoladii kenya xaj mishon u qaabilsanaa xajka waxay dhaheen meeshii lagu gaaro shan iyo tobanka shawaal haddii dadka ay iskeeni waayaan inta ka horrayso xaaladda aad iyo aad bay u adkaan wixii ka imaadana hadhow annaga waxbana laguma eedaayo marka khayr allahayna siiye fariintaasaa ila soo faray oo qoladii maamulka howlaha u xil saarnaa ee ii sheegeen anigana waxaan ka mid ahay ajensiyaasha xujayda marka fariintaa muslimiinta meel kastoo joogaanba ha qaataan hana ku tilaabo qaadaan sida ugu dhaqsiya badan meel walbo ay joogaan waddanka daafihiisa tirada maanta la siiyey kenya ee la rabo inay ka xajido waxaa waaye shan kun ilaa iyo lix kun bay udhexaysaa guryihii hataa meelihii la degay cariiri bay noqon baasaskii wax walba cariiri noqon marka amin dheer hal isdiiwaangeliyo